Munaasabad xariga looga jirayay xarunta cusub ee gurmadka degdega ah ee isbitaalka Martiina ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madasha ay ka dhaceysa munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalk Soomaaliya, Bahda Caafimaadka Gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, Agaasimaha Isbitaalka Martiina, Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin ayaa ka warbixiyay xaruntan laga hirgeliyay isbitaalka isagoo carabka ku dhuftay in ay wax badan ka dabooli doonto baahiyaha ka jira isbitaalka.
waxaan maaraynaynay xaaladaha degdega ah maalin walbana maaraynaa oo bukaanadayna helnaa Een, isbitaalkana meeshaan eh, waxay ahaan jirta meel ku astaysan gurmadka degdega ah ka hor xataa intaana xornimada qaadanin riyadaas oo ay noo noo rumeeyeen eh, walaalaheen qadar uu noo dhagax dhigay wasiir cali xaaji eh, runtii maanta ayay waxay u hergeshay sidii aan filanaynay si ka badan Een, isagama sheekeynaya baahida loo qabo daaweyn rasmi ah oo qiimaysan oo cilmiyeysan ay u baahan yihiin dadka ay la soo gu- la soo gudboonaadaan xaaladaha degdega ah hadday ahaan lahayd shil baawur shil bajaaj dhaawac qarax iyo xaaladaha degdega ee caafimaadka ee cudurrada raaga ay keenaan ee baniaadamka soo waajaho xarun lagu maaray lahayd way jiraan isbitaallo way ku yaalaan magaalada laakiin xaruntan waa xarun ma- laga soo bilaabo habdhismeedkeeda iyo qaabka loo dhisay loo qalabeeyey waa mid loogu talagalay inuusan insaanka fursad ka dhumin waqti ka dhumin waana sida loogu bixiyey xarun degdeg ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sideeda ugu shaqayno waxaan rabaa inaan halkaan aad ugu mahad celiyo wasiirkeyga iyo wasiiru dowlaha oo hogaamin suuban oo adkaysi ku salaysan nagu hago Een, na kor joogay waxaa idin horyaala labada kun labaatan afarkii waxqabadkii isbitaalka xaaladda ugu adkeyd asoo isbitaalka ku jiray waaba dhiman doonaan isbitaalka waa la xiri doonaa derbigay ku tageen horta wasiir wasiir dowla geesinimadiina kusoo gaarnay aan welibana xarun casri ah ku furnay dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan waxaad bay noo tahay maanta inaan halkaan ku xafladaynayno Een, xaruntan oo aan maanta ugu magac darnay xarunta dooxa ee xaaladaha degdega ah Een, waxa aan dhagax dhignay sebtembar labadii ayaan dhagax dhignay maanta in marka ayadoo qurux badan oo noo soo gabagabowday oo sidii loogu talagalay loo qalabeeyey loo dhisay inaan xafladaynayno waa wax lagu farxa ilaahay mahadiisa ah ilaahay ugu mahadcelinayno waxaa mahaddaas iska leh sidoo kale ilaahay ka sokow Ee, walaalaheen eh, qadar alkhayriya iyo shacabka dalka qadar oo lacagta lagu dhisay lagu qalabeeyey ku deeqay Een, iyo maaragtay eh, een, agaasimaha iyo maamulka isbitaalka martiina naftikooda oo hawshaasi kasoo shaqeeyey Een, waxa uu qayb ka yahay xaruntan ay noo dhiseen iyo xarumaha mcjada ama hooyada iyo dhallaanka ee dalka meelo badan ay ka dhiseen iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan waa qayb ka mid ah fulinta heshiis mou ay wada gaareen labada wasaaradood Een, ah, 2018 Ee, haddarna eh, weli eh, fulintiisa wixii hirgelay iyo wixii aan hirgelin ay labada wasaaradood u magacaabeen guddi labada dhinac ka socda oo fula ku sameeyo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay nala sii qaban doonaan waxyaaba intaas ka ballaaran Een, wax badan oo samafal ah gargaar ah horumarin ah ayaa qadar khayriya dalka ay ka wadaa iyo dowladda qadarba ay ka wadaan walaalaad mukhlisiin ah daacad ah garab ah heel ah xilligii loo baahnaa ee yimid ayaa maaragtay ay noo yihiin walaalaheen dalka qadar noolama sinna dad badan iyo dowlado badan noolama sinno aad bay u mahadsan yihiin xaruntan ayaa ahayd mid ay baahi badan u qabeen bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka